waxaa lagu qabtay meel ceelaf weyn u dhow ayay ku qabteen ciidanka booliisku markii hore saldhigga ciidanka saldhigga ayaa ayaa ogaaday oo ku baxay ciidana maaragtay birmadka ah oo aan anigu hogaaminayana waannu ku gurmanay saasaa lagu qabtay gaadhigii annagoo eryeyna ayuu maaragtay meel bohola ku dhacay nimankiina qarar iyo boholo iyo dhul bay ahaydoo way baxsadeenoo qararkii bay ka baxeen iyo togaggii waannu gaari weynay laakiin gaadhigii oo cadilanna meeshii buu yaallaa askari ku ilaalinaysaa waana la soo jiidi doonaa khamrigiina waa kanaannu keennay insha allahu tacaala waxaannu ku wareejin doonaa maxkamadda gobolka ee ule maaragtay agsiska ule ama ikhsaa'iga u ah waxaa lagu xukumi doonaa xukunka ay mudan yihiin dadkii dembiilayaasha khamrigaas sidina waa la ogaan doonaa moobiladoodii baan haynaa lambaradoodii baan haynaa laga hadhi maayo raadkaa waannu soo insha allahu tacaala xididadaan u soo bixin doonaa ma ogaadaan dadka mukhaadaraadka ka ganacsada